ciidamada gorgor ee ka sugan degmada xaraardheer ee gobolka mudug weliba degmadaasi iyo ku mamnuucena in aroosyada halbaabuur ku badan lankageelbiyi korna iyo in rasaase kor lan ridow xiliyada la geelbiyo lamaanayaalkii isguursadeen mamnuuc yeeta saraakiil ciidamada iyo saasaata weliba markaasi amarena in ciyaaro hiddi iyo dhaqanka halgooba lankuwada dheeli korna magali balaamba saasaatowniho saarenga awaamiir kale oo la xiriirta amniga igoo ah taliyaha saldhigga degmada xaradheere ee gorgor warqad ka soo baxday taliska ciidanka amniga ee degmada xaradheere ee gorgor ujeeddo wargelin amni kow magaalada waxaa laga mamnuucay in xabad laga dhex rido dabaaldegyada sida aroosyada iyo nooc kastoo xaflad ah waa mamnuuc lamana ogola in xabad maalaayacni loo rido qodobka koowaad waa qodobka labaad fiiro gaara arooskii ka dhacayo degmada xaradheere waxaa ka mamnuuca gaadiid lagu galbiyo gudaha magaalada waxaa loo ogol yahay keliya hal gaari mana lagu wareejin karo gudaha magaalada lagumana ciyaari karo faras magaalaha nooc kastoo cayaar ah hal meelna kuma wada caweyn karaan rag iyo dumar waxaana la rabaa in la dhaqangeliyo oo lagu dhaqmo ciddii fulin weydana waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga qodobka saddexaad magaalada lama ogola baabuur ku socda xawaaro ka sarreeya labaatan xawaaro ka sarreeya labaatan lama ogola qofkii lagu arkana waxa uu mutaysan doonaa afartan iyo siddeed saacadood oo xabsi ah qodobka afaraad magaalada lixda iyo barbm wixii ka dambeeya inuu baabuur socon karin haddii lagu arko waxa uu mutaysan doonaa dareewalku xabsi sharciyada la sheegayo oo hadal aan soo jeedinayo qofkii fulin waaya waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga maanta laga sheegay awaamiir ku saabsan amniga degmada xarar dheere oo gacanta ku hayan ciidamada deegaanka ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waraaqadan waxay ku socotay ciidanka amniga iyo kuwa deegaanka iyo kuwa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadyo mataqaana shacabka ay ku nool magaalada xarar dheere waxaan leeyahay wax walboo mataqaanaa lasoo qoro awaamiira waxaan rajaynayaa inaad u fulin doontaan sidii loogu talagala maadaama annagana amnigeenu ay kow ka tahay adinkana amnigiina ay tahay kow ka tahay ayadan dadyoga reer xarareere waa dad mataqaanaa aad ugu ammaanan bulshada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maanta waxay u tahay sanad iyo bil uu ku sugan yahay degmadan xarar dheere waxaa soo laabtay waxyaabihii asaasiga ahay ee ku saabsanahay waxbarashada waxaa soo laabtay caafimaadkii waxaa soo laabtay bulshadii waxaa soo laabtay ganacsigii waa magaalo maanta aan horumarkeedu halka sane ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay ku sugan yihiin waa magaalo maanta horumarka ay gaartay aada is leedahay yacni waxba habsana maysan gelin